sagaashanka megaartiisa ayaad naga dhegeysanaysaan muqdisho nawaaxigeeda adduunka o dhan dhegeystayaasheena aaladda tabinta tooska ee live streamka iyo aaladda satellitka iyo shanta qaarada ee adduunka si toos inooga dhegeysan karaan dhegeystayaasheena qaar ka mida gobolada dalka sida magaalooyinka beledweyne baydhabo iyo kismaayo waxay naga maqlaan muujadaha efemyada meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idin leenahay subax wanaagsan waxaa la soo gaaray xilligan hawada idii soo marin jirna warka caalamka warkeenna saaka waxaa u diyaar ah waryahayaga axmed cali kaahi aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed kaafi sheekh abuuka bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda oo dib ugu soo laabtay caasimadda dalka kadib markii uu madasha iskaashiga ruushka iyo afrika uga soo qayb galay dalkaasi ruushka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay roobabka xoogga leh ee ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeelada hoose si gaara berdaale iyo sidoo kale baay qaybo ka mid a madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waarena waxa uu markaasi magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha webiga shabeelle guddigaasi oo ka kooban xubno golaha wasiirada maamulkaasi ka tirsan kulan lagu taageerayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeellena waxa uu ku baaqay in la caawiyo dadka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle akhbaaraadka dibadda warkaad kula socon doontaan daawadayaal dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jaili ayaa shaqada ka eriyey dhammaan golihiisa wasiirada iyadoo dibadbaxyo marka ay ka dhacayaan waddankaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
agaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib markii uu ka soo qayb galay madasha iskaashiga ruushka iyo afrika ee lagu qabtay dalkaasi raashka yaxya cali faarax ayaa sii ambaqaadaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi heer qarana ee kala qayb galay madasha iskaashiga afrika iyo ruushka oo kusoo qabsamay magaalada soshi ee dalka ruushka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa intii uu shirku socday waxa uu la wadaagay hogaanka dalka ruushka ee martigelinaya madasha madaxda afrika iyo maalgashadayaasha caalamiga ah ee kasoo qayb galay guulaha la taaban karay ee dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeedba ay ku tallaabsadeen muddadii lasoo dhaafay iyo qorshayaasha ay muhiimka tahay in walaalaha qaaradda afrika ay kala shaqeeyaan dowladda federaalk soomaaliya si qayb xoogan uga noqdaan dadaalada dib u kabashada dalka madaxweyne farmaajo ayaa xusuusiyey hogaamiyaasha goobjoogka ku ahaa madasha soshi muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo furfurnaanta maalgashi maadaama hayaan horu socod iyo horumar ay ku tallaabsadeen inta badan dalalka qaaradda afrika taas oo xoojinaysa isku duubnida iyo in la ixtiraamo dal kasta madax banaanadiisa iyo karaamada shucuubta qaaradda madaxweynaha ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in ay si buuxda ugu hirgalaan qodobada iskaashi ee ka soo baxay warmurtiyeedkii madasha dhaqaale ee soshi isagoo soo bandhigay sida shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ugu diyaarsan yihiin ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi iyo horumarineed ee lagu jaanguoyey madashaas
waa hagaag yaxya cali faarax ayaa warbixinta noo soo jeedinaya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay roobab xoog leh oo ka daayay maalmihii lasoo dhaafay degmada bardaale ee gobolka baay halkaasi oo ay saameyn ku yeesheen roobabku dadka deegaanka wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey roobabka ka da-ay gobolka shabeellada hoose iyo qaybo ka mid a gobolka baay
galbeed soomaaliya eh, roobka dayrta ah si wanaagsan buu oga cortay shabeellada hoose baa iyo bakool intaba Eh, hase yeeshee eh, deegaanada qaarkood sida gobolka baay gaar ahaana degmada bardaale oo qiyaastii u jirto ilaa shan iyo lixdan kilomitir degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay eh, waxaa ka dhacay fatahaad aada u weyn oo guud ahaanba magaalada bardaale ama degmada bardaale ee gobolka baay guud ahaanba magaalada marka saddex qaybood loo qaybiyo laba qayboodba ay fadhiyaan biyuhu iyadoo dee degmada bardaalena saad ogtihiinba ay tahay degmo dhulbeereed ah oo haddana cara madow ah dadka magaalada ku nool oo degmada bardaale eh, laba qaybood ay ka qaxeen oo duleedka magaalada ayay degan yihiin biyahaasoo dee roobabkii tirada badnaa oo ka da-aya toddobaadkii lasoo dhaafay guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana gobolada koonfur galbeed iyo degmada bardaaleba eh, daadadkii kasoo rogmaday muddo maalin kadiba markii ay roobabku istaageen eh, biyihii xajmiga lahaa iyo roobkii weynaa oo deegaankaas ka da-ay uu suurtagal ka dhigay inay daada soo rogmadaan dabadeetana magaalada ay guud ahaanba dadka magaalada degan ay isu socon waayeen innagoo cabsi badanna ka qabno in fadhiga biyaha magaalada eh, qarqiyey ay dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka iyo cudurraba ay ka dhalan karaan
dhinaca kale wafdi ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta lagu wadaa in ay gaaraan degmada bardaale ee gobolka shabeellada hoose halkaa oo ah degmada bardaale ee gobolkaasi baay iyadoo markaa lagu wado in ay u kuurgalaan xaaladaha ka jira deegaanka siraaji sheekh saaq ayaa qadka ku jira halow siraaji si fiicanka yow faahfaahin naga sii ee, wafdiga la doonayo maanta inay halkaa gaaraan iyo xaaladda iyo waxyaabaha ay u tegayaan
aada umahadsan tahay kahiyow degmada berdaale ee gobolka baayo ilaa iyo konton iyo shan kilomitr dhanka een, waqooyi kaga beegan magaalada caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee baydhabo saad u socotidba Eh, waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida aadka u saameeyey daadadka kadib markii roobab lixaadle ay ka dayeen degmadaasi iyo deegaanada kale hoos imaanaya Een, roobabkaasi ama daadadkaasi een, waxaa saameyn fara badan ay ku yeesheen dadka deegaanka oo gudaha degmada berdaale dadkii deganaa dhammaantoodii ay ka qaxeen gurihii ay deganaayeen marka een, dhibaatooyinkaasi maalmihii ugu dambeeyey oo ay ka socdeen degmada berdaale maanta waxaa ku wajahan een, wafdi isugu jira wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale een, mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka iyo een, guddoomiyaha maamulka gobolka baay iyadoona la doonayo in halkaasi la gaarsiiyo dawooyin iyo raashin eh, dadkaasi la gaarsiinayo maadaama ay ku dhibaataysan yihiin meel duleedka degmada berdaale ah Eh, waxyaabaha eh, sida aadka eh, dhibaatooyinka ama cabsida laga qabo waxay tahay in cuduro ay ka dhashaan daadadkaasi maadaama musqulihii iyo ceelabti biyaha laga cabayay ay isku furmeen oo daadad xoog leh eh, maalinba maalinkii ka dambeeyo eh, daadadka ka socda halkaasi ay soo xoogeysanayaan marka een, wafdigaasi ayaa xilligan ku wajahan degmada berdaale ee gobolka baay waxaana la rajeynayaa in dadkaasi gurmud loo sameeyo islamarkaasina mas-uuliyiinta hay-adaha gargaarka ee ka- een, ah, ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka shaqeynaya inay soo sameeyaan assessment mise ah, ay soo fiiriyaan baahiyaha rasmiga ee ka jira halkaasi marka wafdigaasi ayaa saacadaha soo socda ku wajahan degmada berdaale ee gobolka baay
waayahay aad baad umahadsan tahay siraaji sheekh isaaq oo faahfaahin dheeraada naga siinayey wafdi maanta lagu wada inay gaarayaan degmada berdaale ee gobolka baay kuwa oo ka socda maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeellena waxa uu markaaba caawa waa habeenka xalay ahaa ee magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha webiga shabeelle guddigaasi oo ka kooban xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi madaxweyne maxamed cabdi waare madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu magacaabay ah, xubno wasiir ah oo markaa ay ujeeddadu tahay in ay hormuud u noqdaan gurmadka la doonayo in lagu gacan siiyo dadka ay saameynta ku yeesheen webiga shabeelle fatahaadda uu sameeyey guddigan ayaa waxaa guddoomiye oo ah wasiirka gargaarka ee maamulka hirshabeelle waxaana xubno ka ah ilaa iyo saddex iyo toban wasiir oo kale xubnaha guddiga ayaa la filayaa inay si deg deg ah u gaaraan goobaha ay fatahaadaha ka jiraan si gurmad deg deg ah loogu fidiyo dadka guryahooda daadadku ay ka barakiciyeen shalay ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalku mudane xasan cali khayre uu magacaabay guddi heer qaran ah oo ka kooban ilaa iyo sagaal xubnood oo wasiiro ah kuwaasi oo ra-iisul wasaaruhu uu kula dardaarmay inay gurmad deg deg ah la gaaraan dadka liita kulan lagu taageerayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in cumar maxamuud maxamed cumar filish ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir maamulada degmooyinka gobolka banaadir siyaasiyiin culimowdiin odayaasha dhaqanka fanaaniin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad ay bulshada banaadiriga taageero iyo garab istaag ugu muujinayeen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish soo dhoweyntan oo ahayd mid aada u sareysa ayaa qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iyo bulshadii ka qayb gashay waxa ay muujiyeen doorka bulshada kaga aadan garab istaagga iyo sidoo kale la shaqaynta maamulka gobolka banaadir haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaan ku dhehaynaa in oo habeen iyo maalin aan kuu shaqayno haddaan nahay heer xamarweyne iyo heer fiigaanib waa dad aad u xishoonaya jecel dowladnimada islamarkaana jecel in ay garabkaaga buuxiyaan guud ahaan qowmiyada banaadiriga waxay ku yihiin taageero waxayna diyaar kugu yihiin in garabkaaga ay buuxiyaan annaga haddaan nahay haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda gabdhaha ku dharay caasimadda inta qurbaha aaday iyo inta gudaha joogtaba hooyada soomaaliyeed waajibkeena way ka baxday annagu qaranka ma dumino ma mucaaradno ma weerarno wuxuma dhinno midnimadaan jecelnahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee maamulka gobolka banaadir marwa basme caamir jaketi ayaa dhankeeda tilmaamtay in ay laga maarmaan tahay wada shaqeyn dhexmarta maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya ee muqdisho si loo xoojiyo horumarinta caasimadda iyo sidoo kale hirgelinta adeegyada asaasiga ee bulshada waxaan rabaa inaad u istaagtaan nabadeynta magaaladan iyo amnigeeda amniga magaaladan bulshada haddee u istaagto waxaan dareema in wax badan la qaban karo laakiin idinkii ayaa og hooyo la sheekaysa wiilkaaga hooyo la sheekaysa gabadhaada meeshay jirta iyo waxay qabatana ogow
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish oo soo gunaanaday munaasabadani ayaa ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed in ay dowr muhiima oo muuqda ka geystaan dibudhiska iyo horumarinta dalka iyo sidoo kale la dagaalanka argixisada si loo soo celiyo karaamadii iyo sharaftii ay lahayd qarannimada soomaaliya
dhallinyarada ayaga ayaa dhisa dal dadka soomaaliyeedna sida aada og tihiin waxaa u badan yahay dhallinyaro dhallinyaradii dalkan dhisi lahayd wax baran lahayd amnigiisa ka shaqayn lahayd hadday tahriibaan ama si oo qaldan u fikiraan dalkayay uga tegayaan su-aashaas inay isweydiiyaan arro waalidiintii ayagaa soo koriyey wax soo baray ku soo rafaaday ayagay wax ka sugayaan
nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka ay saamaysay fatahaadda webiga shabeelle cabdiraxmaan wadani ayaa warkaa nooga soo diray degmada jawhar guddoonka baarlamaanka hirshabelle oo ay barbar fadhiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle ayaa shir jaraa-id ay ku qabteen magaalada jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay baaqa ay kaga soo saareen fatahaada ka jira deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle oo ay ugu horeyso magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo iminka ay ka jirto dhibaatada ugu xoogan oo ay dadka ay ku barakaceen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle marwe canab axmed ciise ayaa faahfaahisay fatahadda ka jirta gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne webiga ayaa wuxuu keenayaa fatahaad fatahaaddaas oo dhulka hirshabeelle oo uu maro webiga shabeelle mar kastaba barakiciisa intaasoo kumanaan oo ruux waxaan wada ogsoonnahay gobolka shabeellada dhexe inay jiraan biyobaxo fara badan oo dad badan oo webiga daafihiisa degnaa ay ka barakaceen waa codsanayaa madaxweyne madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hirshabeelle hoos u fiiri xasan cali khayre ra-iisul wasaaraheenna qaaliga hoos u fiiri hirshabeelle hoos u fiiri gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle mudane cabdi xuseen geedi ayaa sheegay in hirshabeelle hadda ay u baahan tahay in lala soo gaaro gargaar waxaan rabaa bini'aadanimo maanta inaan ka hadlo fatahaadda biyaha webiga oo aad iyo aad dadkii reer hirshabeelle aad u dhibaateeyey haddaan ka soo qaado saaki magaalada beledweyne waa lagu kala baxay waxaannu ku war haynaa in xafiisyadii gobolka ama deegaanadii iyo magaaladii hoose oo dhan iyo xaafadihii iyo xaafadda xawtaako iyo buundoweyn iyo kooshan intaba laga baxay gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle mudane sheekh cismaan bare maxamed oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa baaq u diray madaxda qaranka waxa uuna sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay shakhsi wax garata islamarkaana ka soo jawaabi doono codsiga ay u direen guddoonka baarlamaanka hirshabelle
ee xaalada ka soo kordhay ee bini'aadinimo ee hirshabeelle inaan uga hadalno ee uguna baaqno cid kastoo wax ka geysan karta inay wax ka geystaan Ee, marka hore waxaan rabaa inaan halkaanu warbixin yaroo kooban ka siiya dhammaan muxuu ahaaye inta yacni wax taageerto Ee, hirshabeelle maanta waxay ku sugan tahay xaalad bini'aadinimo oo xagga amni iyo xagga muxuu ahay nololeed waxa uu weyna maanta ka jira waxay tahay fatahaad ama biibaxo saamaysa hirshabeelle haba ugu darnaato gobolka hiiraan oo runtii ay biibaxo ku soo laablaabatay muddo badan haddana laga qaxayo dhammaan dad boqolaal kun ay ka qaxeen dadka ay bannaanka daadsan yihiin naf bini aadam ku go'day xoolo ku baaba'een dadka dhibaato badan haysato hoy aysan haysanin ee, muxuu ahaay cunno aysan haysanin biyo nadiifa aysan haysanin dhibaato badan ayaa ka jirta gobolka hiiraan g- muxuu ahaay guud ahaan Ee, marka waxaan rabaa inaan codsi u soo jeediyo ee, ummadda reer hirshabeelle ee wax haysato marka labaad waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda soomaaliyeed ee dalkan mas-uulka ka ah ee ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo runtii aan isleeyahay ee, ee, muxuu ahay waa nin aad u niyad fiican ee, iyo muxuu ahaay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre oo waa nin aad u shaqo badan runtii waxaan leeyahay iyo dhammaan xubnaha ka soo jeeda hirshabeelle ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ugu jira in loo soo jeesto masiibada ka jirta hirshabeelle in wax laga qabto cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada jowhar
halkaa warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya bal markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka jiliya ayaa shaqada ka ceyriyey dhammaanba golihiisa wasiirada iyada oo dibadbaxyo ay war- weli kasii soconayaan gudaha waddankaasi madaxweynaha dalkaasi jiliya sebastiana binera ayaa kala diray weli golihiisa wasiirada si uu u soo dhiso dowlad cusub uuna sameeyo isbeddelkii uu dalbanayeen ama ay dalbanayeen mudaharaadayaasha waddankaasi dhammaan wasiiradayda waan ku wargeliyey si aan dib u habayn ugu sameeyo golaha aniga oo ka duulaya sidii aan u wajihi lahaa dalabkan cusub ayuu yidhi madaxweynaha waddanka jili weli ma cadda isbeddelka iyo isku shaandhaynta uu samaynayo madaxweynuhu in ka badan hal milyan oo qof ayaa shalay ka qayb galay dibadbaxyo nabdoon oo lagu dhigay magaalada lagu magacaabo santiago oo ku taalla waddankaasi jili kuwaasi oo dalbanayay in isbeddel lagu sameeyo cadaaladda masar benera ayaa sheegay inuu maqlay dalabka ka soo gaaray waddooyinka magaalada madaxda dalkiisa ee santiago madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la qaaday bandowgii toddobaad ka hor lagu soo rogay gebi ahaanba waddankaasi jili ugu yaraantii toddobiyo toban qof ayaa la dilay intii uu socday bannaanbuxu halka boqolaal kalena la dhaawacay tan iyo intii uu bilowday taasoo looga soo horjeedo sinaan la-aanta kuwaasi oo socday muddo toddobaadyo ka badan waxay dibadbaxyada markii hore ku bilowdeen kadib markii sare loo qaaday lacagaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha balse markii dambe mudaharadayaashu waxa ay sii xoogaysteen iyaga oo dalbanaya in maciishadda la raqiisiyo iyo sidoo kale in lasoo afjaro sinaan la'aanta ka jirta gebi ahaanba waddankaasi jile dhegaystayaal warkii subaxnimo ee aad ka dhegaysanayseen redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nagaynta aad baad nagu mahadsantihiin ciddii warkuu sheegayna waxa ay dib uga heli kartaa radio muqdisho dot net bejka aan ku leenahay internetka aanin ku wareejiyo xiriiryaha saaka ee idaacadda cabdikariin ogeysiis mahadsanid axmed cali kaaxaye waxa uu inoo akhrinayay warkii caalamka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya maalintu waa axad taariikhduna waa toddobaatanka bisha oktoobar sannadda labada kun iyo sagaal tobanka saakay ayaanu hawada ka kulanay saacaddu markay lixda aroornimo waxaana hawada kusii jiri doonaa insha allahu tan iyo caawa saacaddu markay gaadho lixda ama saqda dhexe labi tobanka habeennimo qofba siduu u yaqaano waxaa jiri doona barnaamijyo kala duwan warar iyo faalooyin aanu kaga hadli doono xaqiiqda waxyaabaha dalka ka jira iyo horumarku dalka uu sameeyo haatanna waxaan kordhow aanu idinku wareejin doonaa barnaamijkii hiil walaal saacaddu markay gaadho labada iyo barka ama sideedda iyo barka halkanigi waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya